wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya biixi iimaan cige iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada baariis ee dalka faransiiska ayaa waxay ka qayb galeen shir looga hadlaya arrimaha diincafinta soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu sheegay in kulan dheer ay qaateen wadamada ku bahoobay naadiga loo yaqaano baris club oo soomaaliya ku lahaa lacag dhan sida uu tilmaamay hal dhibic laba bilyan oo dollar wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wadahadal dheer kadib ay ku qanciyeen naadiga baris club dalalka ku bahoobay in soomaaliya ay ka dhaafaan lacagaha islamarkaana ay la sixideen heshiis aada muhiim ugu ah soomaaliya marka la eego hanaanka geedi socodka deencafinta taasi oo horay bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee i m f tu ay hore u go-aamiyeen in soomaaliya laga dhaafo lacagihii deynta ahaa ee lagu lahaa muddada dheer bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay waxaa hay-adda i m f ee hay-adda lacagta adduunka loo yaqaano iyo bankiga adduunku ay ku dhawaaqeen in soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay si ay u hesho dayn cafis dhammaystiran taa kadib waxaa waajib ah ama ahayd inaan wadaxaajood rasmiya la bilaabno dadkii iyagu deymaha iska lahaa oo ay ugu mudan yihiin naadiga baris club oo ah toban dal oo waaweyn oo deymaha inta ugu badan inagu lahaa maanta markaa waxaan u joognay waxay ahayd wadaxaajoodkaas wadaxaajood runtii wakhti badan qaatay waxa aan ku guulaysanay inaan ku qancinno dalalka naadiga baris club inay ina siiyaan dancafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii dancafiska soomaaliya oo muddo dheer lagu lahaa lacago fara badan oo deyna ayaa laga cafiyey haddana waxay ka shaqaynaysaa wasaaradda maaliyadda sida ay tilmaantay sidii geedi socodka deencafinta guud ahaanba dalalkii deymaha ku lahaa ay uga cafin lahaayeen soomaaliya dalka oo muddo dheer ku jira colaado fog ayaa hadda waxay soomaaliya bilowday inay dib uga kabato dhammaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray colaadaha wasiir biixi imaan cege ayaa waxa uu tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya dalalkaasi ay mid walba si geesa ula tacaamuli doonaan marka laga yimaado guud ahaan naadigii ay hore ugu midaysnaayeen ee baris club xigi doona maanta oon halkan ku saxeexnay runtii heshiis aan la galnay naadigaas oo tilmaamaya in dayntii hibiga barnaamijka loo yaqaano lagu maamulayay la inaga dhaafo ta ka baxsan hanaanka hibigna ama hanaanka dayn cafiska aynu ku jirnayna iyana commitment cad ay ka bixiyeen in ay inaga dhaafayaan oo ay xigi doonto in dal walba heshiis gaara oo mucayana dowladda soomaaliyeed ay la gasho si ay u dhammaystiraan hanaanka sharci ee u yaala dal walba sidaa og tihiin dalalku marka ay ururada la wada leeyahay ay heshiisyada iyo commitmentka ku galaan ama ka go-naanshaha ka muujiyaan waxaa xigta in shuruucdooda iyo habraacyadooda gudaha ay mariyaan marka kaas baa xigi doona dhowrka bilood ee soo socda waxaan la geli doonaa dal walba heshiis rasmiya oo ah inay dayntii ay nagu lahaayeen naadiga baris kilaab dhammaanteed la dhaafay cabdicasiis barrow v o a muqdisho